asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo todobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda snaai ee magaalada jowhar waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale oo isniina ayaad dhegeysataan hase haatee barnaamijka waa uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore waxaan maanta diiradda ku saari doonaa toddobaadka dabaaldega sanad guuridii shanaad markii dhidibada loo taagay idaacadda snaay ee magaalada jowhar oo shan sano jirsanaysa toddobaadkan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waxaana toddobaadkan marti ku ah barnaamijka qaar ka mid ah dhageystayaashii lagu marti qaaday islamarkaana lagu wareystay barnaamijka waayaha nolosha waxa ay ka hadli doonaan sida barnaamijkan uu u saameeyey noloshooda iyo bulshada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaa sidoo kale dhegeystayaashan ay ka warbixin doonaan muddadii shanta sano aheyd ee idaacadda ay shaqaynaysay idaacadda snaay waxyaabihii ay ka barteen iyo sidoo kale waxa ay ka fahmeen doorka idaacadda ay ka qaadatay horumarinta bulshada dhegeystayaashan ayaa sidoo kale waxa ay xuseen doorka idaacadda ay ka qaadatay horumarinta bulshada iyo wacyigelinta dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambaliyayo dhammaan wariyaasha ka howlgala idaacadda snaay qeybaheeda kala duwan si gaar ah waxaan u hambaliyeynayaa adiga oo ah nuurshiine maxaa kala socotaa idaacadda barnaamijyada dhegeysataa si gaar ah waxaan si aad ugu xirinahay barnaamijka waayaha nolosha kaasaan si aad ugu taxanahay waxaa looga hadlaa inta badan waayihii hore ee caruurnimada wixii adiga marka barnaamijka aad dhegeystid waxaad gelaysaa xasuusihii hore caruurnimadaad gelaysaa marka waxawaaye idaacadda waxay inta badan ay ku hadashaa codka bulshada ha noqoto dhanka ganacsiga sidoo kaleenta dhanka ciyaaraha dhalinyarada dadka maxaa la yirahdaa waaye barnaamijka waayaha noloshoo kaleenta iyo waxyaaba badan halkaa lagu arrimaha bulshada oo halka aan lagu soo koobi karin barnaamijyada bini-aadamnimadoo kaleenta ganacsiga sidoo kaleenta dhanka caafimaadkoo kaleenta iyo waxbarashada adii qeybaha kala duwan ee bulshada ay inta badan xooga u saaran yahay idaacadda intaan ka warqabo sidoo kaleenta idaacadda waxay ka hadashaa dhanka colaadaha kaleenta inaan tusaalahan bulshada isdagaasho kaleenta inaa dib loo heshiisiiyo sidoo kaleenta dhanka barakacyaasho kaleenta barakacyaasha inta badan ay ka hadashaa si dib xal looga helo sidoo kaleenta dhanka fatahaadaho kaleenta waxyaabo badan ay halka aan lagu soo koobi karin idaacadda isnaay ayay ka hadashaa waa waa afka ee bulshaweynta soomaaliyeed
maxaa jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo idaacadda niyo waxaan jeclaan lahaa idaacadda isnaa in lagu soo kordhiyo in ay ka hadasho dhanka taariikhda dalka ama haldooradii halgamaayaashii sidoo gabayaayashii hore ee dalka soo maray in wixii taariikhda dadka ay dib u barto idaacadda naftirkeed waxaa waaye waa goob waxbarasho yacni wixii laga dhegeysto waa la barana marka waxaan isleeyahay ee taariikhda dalka oo kale dib in lasoo cusbooneysiiyo gobolada sida yani magacyada ku bixeen oo kale tusaalaha hadda gobolada magacyo iyo aniga waxaan aragnaa in gobol kasta isoo magac leh tusaalaha shabeellada dhexe oo kaleenta ee hiiraan oo kaleenta siday ku bixeen magacyadaas oo kaleenta anaa inaan baranaa rabnaa ee maadaama dhalinyaradii dalka aan nahay ee jowhar oo kaleenta iyo magaca sida ku baxay iyo ee tusaalahan magaalooyinka waaweyn sida balcad oo kaleenta beledweyne magacii hore la oqooni jiray ee balcad sidoo kaleenta johor oo kaleenta magacan johor magac baa ka horrey oo bontabaraw ahaa ee magacyadaas oo kaleenta sidai ku baxeen iyo sida loo bedelay oo magacan johor looga soo bedelay oo kaleenta sidoo kaleenta ee inay idaacadda ka hadasho kale ee wacyigelinta dhanka ee social mediaha uu ku leeyahay oo ku yeeshay dhanka dhalinyarada ee sidaan ognahay ee social mediaha wuxuu leeyahay dhan wanaagsan iyo dhan xunba marka dhanka wanaagsan waa wanaagsan yahay oo kasoo tago dhanka xun marka laga hadlayo ee inay wacyigelin fiican ka sameyso dhanka si gaar ah ee aaladda ee tiktok oo kaleenta oo ee dhalinyaradii ay yani ay ku bateen inay ka hadasha ayaan macnaha in lagu soo daro barnaamijyadas oo kaleenta in lagu soo daro ayaan rajaynaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo warbaahinta isnaay waxaan ugu hambaliyeynayaa sanad guuradii shanaad ee aas-aaska warbaahinta isnaay tan iyo markii ay ka howlgashay gobolka shabeellaha dhexe oo isagoo u baahnaa adeegyo warbaahineed gaar ahaan kuwa diiradda saara adeegyada bulshada loo hayo gaar ahaan waxsoo saarka caafimaadka waxbarashada iyo kobcinta ganacsiga hambaliya ayaan leeyahay muddadii shanta sano ahayd aad la joogteen shacabka reer jowhar iyo kuwa deegaanada hoos yimaada waa idin mahdiyeen warbaahinta isnaay inta badan waxyaabaha hadda lagu ammaanayo waxaa kamid a waxay diradda saartay sidii dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada jowhar ay ugu dhiiro lahaayeen ganacsatada yaryarka ah ee waxsoo saarka iminka hal abuurka sameynayo oo fikradaha kala duwan ka haysto ayay waxaa ka diyaariyeen barnaamijyo ku aadan dhiirigelinta iyo sida ay u sameyn karaan hal abuuro dhalinyaro badan ayaa wax ka bartay warbaahinta isnaay sidaad ogtahayna warbaahinta mar weliba waa macalinka haga bulshada marka waxay ka mid tahay macalimiinta haga bulshada waxyaabaha ganacsatada yararka ah ay ka barteen waxaa xasuustaa in ganacsatada yaryarka ah ee ka ganacsata waxyaabaha iminka abuurka ah sidii ay u kobci lahaayeen dhalinta soomaaliyeed ee jowhar in ay ka diyaariyeen barnaamijyo guud ahaanba diiradda saarayay kuwaasi oo sawirkii markii hore dhalintaasi ay haasteen sawir ka duwan tusiyey kaas oo ah mid dhiiragelin ah oo uu qofkii ku dhiirado tusaale ahaan ganacsigii haddii ay gabar tahay oo farshaxanka cilaansaarka iyo waxyaabahaas ay bilaabayso waxay ka diyaariyaan badanaa barnaamijyo ay uga hadlayaan oo ay ku wareysanayaan mustaqbalka waxyaabaha ay hiigsanayso iyo sida hadda ay ganacsigan ku bilowday iyo marxaladaha iminka ay kala kulmay iyagoo negative iyo positive intaba ka fiiriyo inkastoo marka dambe ay siiyaan talooyinka ku aadan guusha iyo sida qofkaas uu u guuleysan lahaa xaqiiqatan marka waa uga mahad celinayaa sida ay u dhirigeliyeen ganacsatada yaryarka ah ee horumarka kala duwan doonayso inay ka sameeyaan guud ahaanba dalkooda hooye ee soomaaliya gaar ahaan magaaladan jowhar ee caasimada hirshabelle dhanka kale waxaa ku jiro in ay sidaasi lamid ah ay dhiirigelin u sameeyeen iyaguna ganacsato waaweyn oo ay ka diyaariyeen iyaguna warbixino oo diiradda saarayay xilligaasi habka ganacsigooda u socdo kuwaas xaqiiqatan iyaguna dhiiragelin u noqday marka guud ahaanba waxay ahayd nasiib wanaagsan oo laga helay ama nasiib wanaagsan oo uu helay magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle kaas oo inta badan ahaa mid ay ku dhiirigelinayeen ganacsatada yararka waxaa ka mid ah dhanka beerahoo kale waxaa jiray barnaamijyo ay ku dhiirigelinayeen waxsoo saarka dalagyada yararka ah kuwa waaweyn iyo sidoo kale qeybaha kala duwan oo hadba beeruhu ay ka kooban yihiin kaas oo inta badan iyaguna ay diiradda saareen marka waxyaabaha inta badan ay ka hadlaan waa un arrimaha bulshada gaar ahaan waxbarashadii haday tahay haddii caafimaadkii ay tahay iyo haddii ay tahay sidii loo dhiiragelin lahaa hal abuurada yararka ah ee ganacsi ee dalka ka jira gaar ahaan kuwa magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle walaahi barnaamijyada ka baxa idaacadda isnaay dhammaantood anigu waa wada xiiseeya wararka iyo barnaamijyada ay sii deeyaan xaqiiqatan waa barnaamijyo xaqiiqda ku salaysan oo inta badanna waxay ka hadlaan arrimaha bulshada marka barnaamijyada sida gaarka aan ugu xiiseeyo oo hadda waxyaabaha iishuuyada ay diiladda saaraan ay ka mid yihiin kobcinta ganacsiga wax soo saarka iyo sidoo kale dhinaca caafimaadka marka barnaamijyada aan ka dhageysto aada ay u fara badan yihiin laakiin barnaamijkan ayaa hadda koleyba udubdhexaad anigu io ah oo aan inta badan ku xiranahay oo aan dhageystaa warbixinada iyo sidoo kale falanqeynta ku aadan arrimaha wax soo saarka caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada iyo dhinaca ganacsatada waaweyn iyo kuwa yararka ah oo inta badanba wareysiyo lagula yeesho marka warbaahinta isnaay waxaan leeyahay waxaa tihiin horumarkii bulshada hiil oo u baahnaa hirshabeelle gaar ahaan dadyagu ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle marka shantii sano sidaad ugu hiiliseen inaad ugu sii hiilisaan oo aad shaqadii halkiina kasii laba jibaartaan ayaan rajaynayaa marka mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadna waxaan idinku habaliyeynayaa sanad guurada shanaad ee kasoo wareegatay xilligii dhidbada loo taagay maamul shaqaale iyo sidoo kale dhammaan dhinacyada kala duwan ee warbaahinta isnaay waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo sanad guuradeenida shanaad waa idinku hambaliyeynayaa doorka ay bulshada u hayso ee warbaahinta isnaay waa un wacyigelinta bulshada gaar ahaan inay ka wacyigeliso waxyaabaha halista ah waxyaabaha amni darada keeni kara waxyaabaha caafimaad darada keeni kara iyo in ay mar waliba ku dhiirageliso dadka hal abuurada ganacsi sameynayo in ay isticmaalaan wadooyin gaar ahaan inay ku dhiirageliyaan oo barnaamijyo ay ka diyaariyaan iyo in ay siiyaan talooyin ku aadan in ay horumariyaan qofka ganacsigiisa micnaheeda markii aan leeyahay inay talooyin siiyaan ma ahan in ay meelaha ay joogaan ama dadka meesha ay joogaan ay ugu tagaane waxay ka diyaariyaan barnaamijyo saameyn leh kuwaas oo ay ku waneysanayaan ganacsaduhu markii uu dhageysto barnaamijkaas wuxuu kasii qaadaa marka dhiiragelin ku aadan inuu hami weyn u yeesho ganacsigiisa inuu sii horumariyo inuu maaragta sii ballaariyo marka waxaan leeyahay shaqaalaha iyo howlwadeenadaba ishuga ku aadan arrimaha bulshada aada doorateen si aada iyo aada waan idinka mahad celinaynaa sidiinaasna ugu sii shaqeeya shacabka haddii la dhihi lahaa maxaad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo warbaahinta isnaay waxaan jeclaa lahaa maadaama hadda barnaamijyada inta badan arrimo bulsho ay ka baxaan in lagu soo daro barnaamijyada inkastoo ay ku jiraan xitaa barnaamijyadii tusaale ahaan muusig islaamaha barnaamijyadii kale ee heesaha lagu qaadanaya inkastoo ay ku jiraan markaa bulshada maadaama si aad ay ugu xiran tahay warbaahinta isnaay waxaan leenahay in ay sii kobciyaan oo ay soo saaraan ay sii horumariyaan barnaamijyadan ku aadan barnaamijyada arrimaha bulshada sida barnaamijka caafimaadka barnaamijka waxbarashada barnaamijkan ay uga hadlaan inta badan ganacsiga horumarada ganacsiga ay uga hadlaan in kuwaasina halkooda ay kasii socdaan waxaa kaloo aan jeclaan lahaa in lagu soo daro barnaamijka weydii dhakhtarka oo isagana xaqiiqatan aan isleeyahay barnaamij muhiim ah waayo aan isleeyahay weydii dhakhtarka in hadba dhakhtarka maaragta dhaqaatiirta magaalada joogo ee waxbaratay ay ku marti qaadaan barnaamijka oo ay dee dadkuna su-aalo soo weydiiyaan si ay dee jawaab ay u helaan dadka barnaamijkaas dhakhtarka weydiina in lagu soo daro waa jeclaa lahaa inta kale waxaan dhihi lahaa sideedaas ha u socoto kulii kow jir wariyey mahad celinayaa hambaliya hambaliya ayaan idin leeyahay waa mahadsantihiin warbaahinta isnaay idaacadii ugu horeysay anigoo iska erbaajiyaho xoogaa waa igu jajabneed garab korkiisa beerka dhegeysaa isnaay ka maqlay kadibna kamaba harinba waa gartay
haddana maarata intay iida shaqeynaysa dee iida ay ka baxdo miidiyaha bisa aan aan meel kala galaa
waayahay barnaamijyada iyo wararka isnaaye waxaan muga aan ku tabaruca idaacadda isnaaye oo isiraam ma u sheegtaa ma og tahay isnaaye howdhe magacaagu waa dahab heedhe muuqaagu waa qani heedhe maalin kasto miidiyaha adigaa mudan inaad ka dhex muuqate mawlo kuu maciine ku soco midda aad hayso waa mahadsan tahay idaacadda waxaan ugu jeclaha midda caruurnimada ka sheekeyso caruurta dhan oo lagu hadal baraayo loogu sheekeyhayo waayihii soo martay kaaga sheekeeyeyso midaasaan ugu jecelahay iyo miiga ay ka sheekeeyeysay dadka dhan ay wada gaadsiiyeyso waxa ay moog yihiin wax kasto beertayda adigoo joogay soo baxda hataa waxaa- waan soo waxaan waxaan kala sheekeystaa sida aan xalay ku waabariisanay sida ay jawiga uu yahay maaragtay biyaha safahaada afar iyo labaatan saac nagu soo nanaqdo waxyaabahaas oo dhan baan ka dhegaystaan jeclahay oo isleeyahay waa waa ugu horreysa idaacadaha kale ana ma ka maqal boqolkiiba boqol waayahay xuseen hambalyeeman fariin noocee ayaad u dir lahayd dhammaan wariyaasha dhegeystayaasha maamulka waxaan u diri lahay hambalya aan u diri lahay horta hambalya hambalya hambalya aan dhihi lahay marka ugu horeyso waa mudan yihiin waxay haayaan shaqo muhiima oo anfacayso dalka iyo dadka dhammaan soomaaliyeed meel kasta ay gaar maadaama ay sidaas noo haayaanna mar weliba mar weliba inay kusii lama jabaaraan ay sii saddex jabaaraan aan jeclaa lahay waana ku mahadsan yihiin hawsha ay noo haayaan
xuseen waa gartay maxaa jeclaan lahayd marka in idaacadda ay kusoo kordhiso barnaamijyo ama waxyaabo gaar ah jeclaan lahayd ma jiraan adiga in idaacadda lagu soo kordhiyo idaacadda waa jeclaa lahay gobolka shabeellada dhexe iyo geesaskiisay sheegtaa mana kala gaarto anigoo shabeellada dhexe joogaan geedaha u fuulaa inay ii kala gaartaan jeclaa lahay bisto idaacadda Maxamadda.
idaacaddaada maxaa ka dhegeysataa ma ma raadiyaa ka dhegeysataa mase taleefankaada kala socotaa maxaa ka dhegeysataa taleefonkayga tegnaha aan ka dhegeystaa taleefon weyn hataa ma qabaan ee ugu mashquulo taleefon tegnaha ka dhegeystaa raar mataqaan raar korkiisa noo saarnaa afar iyo labaatan saac ka dhegeystaa adigoo dhulka jooga haddii aad dhegeysan lahayd midaan wax badan ay kuusii kordhi lahayd guuriga shanaad ee raadiyo ismaaciil aad iyo aad aan ugu hambaliyanayaa intii weyn ay ka gaareen hambali hambali ayaan leeyahay Een, markii loo eego dhanka beeraha dhanka waxbarashada een, dhanka ganacsiga dhanka waraabka maasha allah aad iyo aad waxay qabteen waa wax aad iyo aad u weyn maasha allah marka waxaan leeyahay fadhi u socda een, dalka iyo dadkaba way idin baahan yihiin wacdigelintiina waa wax aad iyo aad looga helay aniga mar walba idin dhegeysanaa een, aniga ahaanteyda waxaa idinka dhegeystaa idaacadda degdeg waxaan kuma dhegeysta waxaan ka dhegeystaa moobeelka moobeelka yar baan ka dhegeystaa een, khaasatan idaacaddiina mar waliba iyagan baan waa ayaa dhegeystaa een, markii la dhaho wararka markii la dhaho een, madadaalada markii la dhaho dhanka beeraha dhanka ardayda in waliba aad baa u dhegeystaa marka waxaan leeyahay aadiyo ismaaciil guud weyn eedarajeyna midaan mid kasii sareyso sanad guurida janaad ee raadiyo ismaaciil maasha allah waxaa idin leeyahay hambaliya dhammaantiin waa idin hambaliyanaya shaqo wacan baa bulshada uleysiin waxaa idin leeyahay guud weyn oo eedarajeyna kulitoon idaacadda isnaaya markaad dhegeysato ama aad maqasho maxaa kugu soo dhaco luula is leedahay wallaahi waxaan leeyahay subaxaa tirada badan baa igu soo dhaco ilaahay oo wax badan aa bulshada ueysiin maasha allah markii la dhaho dadka danta yar oo caba- cabashada biyo la-aanta iyo dhar la-aanta iyo waxyaalahaas ka cabashada oo ka cabado qaxootiyaasha ah markaa u doodeysiin marka kaleento aa u doodeysiin ardeeda koleeto waxaa idin leeyahay shaqo fiican baa taysiin shaqadii waxaan leeyahay koley hore u wato ani ahaantay aad baan idin taageersanahay inshaan guul weyn aan idin rajeynaya koleyto barnaamijkee ugu jeceshahay walaalani waxaan u- aan ugu jeclahay barnaamijyada een, kuwa oo ardayda iyo waxa kaleeto aan jeclahay kuwa barnaamijyada lagu tijaabiyey dadka iyo kuwa kaleeto oo heesaha aad baa u taageeraa kuleeto wararka dhanka wararkana aad baa u jeclahay waa dhegeystaa maadaama aan aniga ahaanteyda moobeel weyn aan haysanin midkaa yar baa marka wax weli baan kala socdaa guud ahaan intaasayna kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan aan diiradda ku saarnay toddobaadka dabaaldega sanad guuridii shanaad markii dhidabada loo taagay idaacadda isnaaye ee magaalada jowhar intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo